magaalada minneabolis waxaa maanta ka bilaabanaya xakunno lagu riday sagaal dhallinyaro ah oo qaarkood qirtay inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish halka saddex kalena lagu helay dembi kadib dhegaysi maxkamadeed saddexda dhallinyaro ee qiratay faldembiyeedka lagu soo eedeeyey ayaa maanta xakunka ugu horeeya uu ku dhici doonaa habeenkii xalayna waalidiinta dhallinyarada ayaa kulan duco ah ku yeeshay magaalada khadka telefoonka ee minneabolis ayaa haaruun macruuf uu ku wareystay yuusuf aadan cabdiraxmaan oo ah aabbaha mid ka mid ah dhallinyarada maanta la xukumayo oo ah zakariye yuusuf cabdiraxmaan kulankii xalay walaal waxaa qabtay dhallinyarada magaalada qabtay marka dhallinyaro badan baa isu timid waxay ugu talagaleen waalidiinta dhibaatada soo gaartay aan anigu kamid ay carruurtu ka xiran tahay saaka leh maxkamadda leh ee xukunkoodu dhacayo inay isugu yimaadaan oo ay ducaystaan oo ay alla baryaan marka alla bari unbuu ahaayo islimaatin iyo duco markaa masaajid ku yaala koonaha magaalada noordka waa isugu tagnay halkaasa waxaa noogu yimid nin imaamahoo gobolada west africa ka yimid oo nin runtii wanaagsan oo imaamo fiicana masaajidkana noo ogolaaday oo u ogolaaday dhalinyarada inay ku qabsadaan oo isugu keenaan xafladaas waalidiinta ay maaragtay ugu talagaleen ducuu ahaayo maaragtay iyo wuxuu ahaa la bari waa gartay marka n dareenka waalidiinta suu ahaa ducadaas intay socotay maxaa lagu ducaystay wallaahi haddee dadku waxay ahaayeen waalidiinta iyo dadka meesha joogay dhalinyarada dhammaanba markii subaxiyey maadaama ay habeen hore ahayd markaa ay ahayd bilaab ay ahayd xalay ahayd waxa soo dhici doona allaa og subaxii waxa ilaahay keeni doono dee ilaahay unbaa og wax naga maqan bay ahayd marka dadku waa kacsanayeen oo niyadooda waa kacsanaayeen dadku welwal badan baa hayey annagoo dhan ba welwal baana hayey laakiin haddana rajada ilaahay dee waa meesheedo markaa dadku maaragtay wax wanaagsan bay ka rajeynayeen ilaahay ka rajeynayeen laakiin dad kuwaas ka kacsanayeen oo xoogaa waxaa jiray magaranaysaa cabsiya raje labadaba si wanaagsan bu waa jirtay waa gartay marka maanta waxaa bilaabanaya xukunkii qeybtii ugu horeysay saddexda ugu horeysa sagaalka wiil saddexda ugu horeysa waxaa ku jira wiilkaaga maxaad rajeynaysaan maanta xukunku inuu sidee u dhaco aaronow cabsi cabsi badan baa jirta marka wax lagala kulmi doono qaadiga waruma hayno kolley waxaanu rajeynaynaa uun in sidii hore loo sheegay programyadii iyo maaragtay xoogaa dhimrin iyo khafiifin xagga xukunka ah inay dhici doonto un baanu isleenahay laakiin dee kaysaskan iyo waxaan la sheegaya argagixisada waa wax aad weyn oo kaa nixinayo marka dee siday noqon doonta allaw laakiin waxaanu isleenahay war bal ama xag alla maaragtay ilaahay bur ku dhuftaa jaajko xoogaa aad iska heshaan khafiifin waa gartay n maxaa kulamo ah ka soko kii xalay oo kulamo ood yeelateen bulsho ahaan waalid ahaan sidoo kale dowladda iyo dhinaca sharci yaqaanada iyo ma la kulanteen maxaa diyaar garow ood samayseen
wax badan maanan samayn de waa nin waliba waalid walba wuxuu leeyahay maaragtay garyaqaankiisu leeyahy oo la kulma inta badan laysuma yimaado oo dee waxay iska noqonaysaa wax qolo walba sirahooda iyo waxooda in iyo garyaqaankoodu meel gooniya kula kulmo marka tii xalay baa ugu weyneyd wax baryaha dhow ah oo isu imaateen oo waalidiintii oo isu yimaadeen iyo runtii dhalinyarada magaalada oo aada uga soo qayb gashay oo maaragtay asxaabtoodii ay ahaayeen iyo dadkay halkan ku wada dhasheen iyo iskoolka isla wadaadeen laakiin de aniga hadda zakariya ahaan qaadigii baalkiisii muxuu ahaa garyaqaankiisii jimcihii dhoweyd baa noogu dambeysay nooga sheekenayay maaragtay waxyaabihii dawladdu xareysay iyo waxyaabihii iyaguna ay kaga hortageen ay xareeyeen iyo waraaqaha noocaas iyo documentiga noocaasu maaragtay noo akrinayo lahaa maaragtay waa shan iyo toban sano markay ugu yartahay dawladdu waxay raadinayso qolyihii qirtay qolyaha kale intaa waa ka badan yihiin aqran qolyihii dawladda caawiyey waxay waa ka yaryihiin intaa marka qolo walba meel bay taagan tahay ha yeeshee warka u dambeeya iyo go-aanka u dambeeya xaakimka unbaa lahaanaya
kaasi wuxuu ahaa yuusuf aadan cabdiraxmaan oo ah aabbaha mid ka mid ah wiilal soomaali maraykan ah oo la filayay in maanta maxkamad ku taala dalka maraykanka laga xukumo halka aad kala socoteenna waa v o a